bismiillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhugunsidayaala duhurfaylaa ka dhowaada warkaano duhurnama idaacadda warsan qodobadiisin ka dheegi doontan haddii laahayara intuuna ka guda jarnaa iyo welibaa ku mide wasiirka wasaaradda bey-ada ee koonfur galbeed oosu ku hadlay yarowka ama xaalufinta geedo taliyaga booliska ee degmada beledweyne ee gobolka shabeellada dhexe uusuna baaqandari madaxda dowladda iyo welibaa hirshabeelle cabdullaahi yoosoble weliba uusu sheegay inti ayaan doro yeedeeta inti dalkala ku abuura dagaala sokeeya kenya ayaa sheegtay intiye qaybtii duulimaadyada qoqooyay dhinaga saytii iyo weliba talyaaniga kenya dhinaga kalena dhugunsidyaal qodobada kale weliba ku mid ah wafdi ku socda dowladda u deeri magaalada dhuusamareeba imaaraadka arabto reedhankanagadi ama redlankanagii hoolo horeytii meelolonka dhoofi dhinagaasaytee somaalilana harumo walbarashada ee magaalada mandheero iyo hirinyin kenya iyo wada hadala weliba ayaa la galahaytay sidii iidinsha loonkubiyin lahaya dhinaga weliba soomaaliya akhbaaraadka banaanka raadiya warsana singaytona duhurnimadan welibaa ku mid ah haddii lahayara ciiraan oye habsiga ayaa kusii dhiiday kumanaan oo mahabiise
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guuj warsan media network
duhurnimo dhugunsidayaal arbaa ee tuu taariikhdana ka toosanta afarta bilisaddehaad ee marsa sanadka lamudukin labaatanka intaasi weliba ayo hayana qodobadii warkaana duhurnamaatana ka dhawaaday soogii iyo faahfaahsana wasiirka wasaaradda be-ada ee koonfur galbeed oosu ku hadlay gooyowka geedo yuusuf sheekh aadam iyo nin faahfaahiye magaalada baydhabo xarunta gobolka baay walibaa ku socda shirliin ku hadalaaye xaalufinta deegaanka jarowka dhartiya dhoofiyowka dhuhulo welibana hagabangabe wasaaradda bey-ada xukuumadda federaalka soomaaliya wasaarado bey-ada iyo xanaanado hoolaha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada shirkaasi walaalin ku hadalay iyo weliba dhiinku warbiyey waraysi una kulweeldhinay wasiirka bey-ada dowlad goboleedka koonfur galbeed maanta shirkan annaga taarikh labo maarso ay tahay oo baydhabo lagu martigeliyey waxaa kasoo qaybgalay wasaaradaha bey-ada istiigada sida jubbaland koonfur galbeed oo martigelinayso hiirshabeelle galmudug iyo puntland wasiirada oo bey-ada dhammaantood ay kasoo qaybgaleen iyo barnaamijkan oo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo daaqa oo qeyb ay ka tahay oo ay maroo iyadana macnaha liidgaraynayso barnaamijka waxaa looga hadlayaa arrimaha xaalufinta deegaanka kaas oo ku haya farabacan wadanka soomaaliya islamarkaana looga hadlayo dhammaan wasiirada iyo wasiirka xanaanada xoolaha qeybta oo environment waxaa looga arhansanayaa sidii loo joojin lahaa dhibaatadan farabacan lagu haya dhanaha kale wasiirku soo hadalshay sii wadadaya weliba uuse sheegay antiilin iibiyi doona maamul goboleedyada gaas iyo ongugumaarman dhuhula ha runtii waa jiraa haddaba waxaa socdo in micnaha la qeybiyo gaaskii iyo kii oo raashinka lagu karsanayay oo si oo iswato isteedada in lagu qeybiyo sida koonfur galbeed iyo micnaha isteedada kaleba waxaa waaye ilaa iyo hadda baydhabo waxaan jeclan lahay marlow haddii ilaa yidhaahdo in lagu qeybin doono maxaa lalaha ilaa iyo lix boqol manaha kan raashinka lagu karsadaa waxaa la siinaya kulley marka annaga kulley go-aanka iyo waxyaaba iyo anagoo raacayna horta brotocoolka kulley dibbaan kaaga soo sheegay laakiin communitiga lagu celina si ay macnaha ugu nagaadaan xulka galida dhuxusha iyo kabaac mushtarka qolooyinka oo maxaan ku yidhaahdaa oo kabaac mushtaro insha allahu wasaaradda iyo macnaha istraatiijiba ugu degsan oo ay tahay micnaha in oo oo dadkaas waxyaabo kale la baraa oo tababar la siiyaa oo si ay uga nagaadaan geedahaas manaha la bara xirfad kale la baro gebagabadii wasiirkii weliba use sheegay intii walwiingi onkudhakanta intii oo shirkan martigeliyaan waxay nooga dhigan tahay wax weyn weyn bay nooga dhigan tahay sababto oo ah maxaa la dhahay muhiim ba noo tahay in micnaha deegaankeena uu badqabo oo oo dhibaatadii ka fogaado sidaas darteeda muhiim nooga tahay baydhowna waa lagu qaban jiray shirarkaba waxay martigelin jirtay sidaas darteed haddana micnaha muhiim ba noo tahay wallahi runtii koonfur galbeed iyo dhammaan soomalilan ba xarifintu ay wada haysaa laakiin koonfur galbeed way ku jirta laakiin sidii hore sanadahan way ka yaraatay sidii hore magarad waa ka yaraatay insha allah in kasoo bixi doono natiijo wanaagsan oo wax ku ool ah oo dhaqan gasha yusuf sheekh aadam idaacadda warsan baydhabo
idan mahadsanta saaxiib yuusuf sheekh aadam dhinac kalena taliga booliska degmada bal-ade gobolka shabeellada dhexe ayaa weliba uusan baaqan diray madaxda dowladda iyo weliba hirshabeelle waryaagana bashiir cabdullah cusmaani faahfaahinta warkun weliba sunayn ku diray magaalada beledweyne ee gobolka hiirana taliyaha saldhigga booliska degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe gaashaale dhexe xuseen macalin cabdulle ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya iyo madaxda hirshabeelle in ay dayactiraan saldhigga booliska degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo muddo dheer aan helin wax dayactir ah saldhigga booliiska degmada balcad aad buu u burbursan yahay sidaad indhihiinaba ku aragtaan sidii loo burburka u dhacayo oo dhan dib looma dhisin lama dayactirin waxba lagama qabanin muddo laba sano ahna maxbuus laguma xirin waayo waxaan u baqnay inuu ku soo dumo dhibaato kale ay ka timaado cid kasta ee hay-ado badan inta noo yimaadiinay waxay ku leeyihiin waan dhisaynaa waxay ka qaadayaan sawir waxay ka qaadayaan cabir waxay ka samaynayaan intan joogo kolley afar shan jeeraan shan jeeraan u malaynayaa in hay-adu timiday hay-ado kala gedisan xataa amisooma timiday cid walba waxay tidhi waan dhisaynaa cid wax ka qabatayna ilaa waktigaan ma hayno waa ciddii kolley wax loo qaba lahayd waa noo dhimantaa ha noqoto hirshabeelle amba federaalka cid wax ka qabatay uma jirto saldhigga waa saldhigga keliyahoo dayacan aan u malayna inuu hirshabeelle iyo iyo qarankao dhanba keligiis inuu ka dayaca saldhig kaloo dayacan ma jiraan umalaynaya sidaan u malaynayo inta kale waa dhisan yihiin waxaan ka codsanaynaa maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo booliiska ciidanka booliiska hogaamo dhisbay qabaan naftigooda dowladda federaalka in ay saldhigga booliiska degmada balcad ay wax u qabtaan sidoo kale waxa uu sheegay in xilli roobaadka ay la kulmaan dhibaatooyin badan asigoona tilmaamay in muddo dheer xabsigan aan dad lagu xirin maadaama burburkiisa aad soo aragteen aadna ou u liito dhulna ou heesto laakiin ousan dhaqaala haysan waxaan codsanaynaa in arrintaas ay maamulku gurmad noo fidiyo sida saldhigyada kaleenta iyo gobol degmooyinka kaleba loogu gurmaday waxna looga noo ka qabto muxuu ahay waayo roob haddau yimaad meelan ku hergelno male meelan ku okoranno male mini mataqaanaa qorruxutumaad meelan geedahaanaan ku harsannaa marka waxaan ka codsanaynaa qaranka hay-ad ha noqoto amba maamul state ha noqoto state mataqaanaa hirshabeelle amba ha noqoto federal state waxaan rabnaa annaga in wax noloo qabto dayacaadda dhalan ka qaado ilowgana xasuusto
codkaasi weliba dambey warbixintii waryaagana bashiir cabdullahi cusmaana wargeeska kubaho dhaniga dalkaasi etiya weliba laga daaway intii dowladda kenya ayaa ka dhawaaqday intiya gebi ahaanba iyo meelaseyti diyaaradooyinka kubahaya dhinaga ciidamada kurooga gudo dalkaasi etiya soomaaliya wargeeska weliba laga sheegay inta qoraalada seyti iyo wadi wasiirka difaaca ee kenya meelasaytin iyo wadahadala iyo kalagalahayo midooda afrika ee kenya meelasayti salonkubiya ciidamada kurooga dhaniga iyo weliba soomaaliya wadahadalada iyo weliba la shaaciyaya todobaadyadii iyo soodan intalab todobaadyadaas soodanta la bilaabo doona si meelasaytilanka gebagabeeyay howlo nabadeed ee ilaaliyowka kahaya oo ciidamada kenya oo meelasayti dhanigan iyo kuroogan dhaniga magacaaga amisom iyo kuroogan soomaaliya muddo sideed sana e bili oktoobar ee sanadkii lamada kun iyo toban kowdii ahayti marka ciidamada kenya iyo hagalan dhanigan iyo weliba soomaaliya aabaado sanadkii lamada kun iyo toban lamadii iyo weliba midooda afrika iyo ka ogaadana intiya deegaanada iyo kumidayin gobolada jubbooyinka iyo weliba geda kenya weliba sanadkii ka dambeeyay weliba iyo kabar hadlaya inti weeraro meelasaytinka kooyahay dhaniga al-shabaaba abaahaato deegaanayo ku midayan gobolka waqooyiga bari iyo weliba kenyana ayaa eedian ka nagday inta guda soomaaliya iyo kudaf ahayd dalshe isla wararkaasi etiya dhaniga kenya ka guda jarnay akhyaar ay kenya weliba iyo hakida duulamaadida tooska kooyay dhanigaasi etiya talyaaniga dowladda kenya weliba ayaa reebtay duulamaadida tooska haya dalkaasi etiya inkakooyaya ee dalka talyaaniga oo absoluku qaba dhaniga cudurka dhibaatooyin fara badan nousuka haya dhaniga caalamka coronavirusa wararkaan ku bahiyay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dhanagaasayta ee kenya ayaa weliba laga sheegay inta kenya iyo reebta duulimaadyadii nkukoyaya ama nkoyajir dhinaga talyaaniga gaar ahaan ahaan tooska haya talyaaniga ilaa iyo weliba nairobi wararkaan wasiirka ee weliba laga sheegay intii rantan iyo koyti kureeda markay wadatasha dowladii alawaalatay safaaradda talyaaniga iyo kalati nairobi maadaama talyaaniga usoo ciidanka nagada dalalka laku helay cudurka coronavirusa magaalooyin badan ayuu ka mid yihiin gaar ahaan hankaala dhiniga heebta iyo weliba milasayti eeda iyo inta badanba gowlada heshiisa langseedaya dadka dhalashada ahaan ngseedawa dhiniga talyaaniga welibana warkan usoo habehaya ama ha ku bahay dhiniga dowlada kenya iyo kuwa dadoonaga saameyn bileeran habahaata dowlada kenya weliba yahuriitian sheegdaya intiya la xiriiri doonta duulimaadyadii nkoya jaray dhinaga dalalka wadamada itaaliya iyo weliba kurtiyiinta dhinaga koonfureed iyo weliba iiraan iyadoonaya bilowta intimilasaytiya la karantiila doona dadka nkokoyoba dhinaga dalalka sayti oo muddo tuman iyo weliba afar maalmoode magaalada dhuusmareeb iyo caasimada dowlad goboleedka ee galmudug iyo weliba geekarbaadaha itisaadaya wafdihu soo gaamiyo wasiirka wasaaradda dastuurka ee soomaaliya saala axmed jaamac iyadoona siwiin meelasayta laanka dhawaaye wafdiga iyo wasiirka weliba iyo qeybiyo kuyana xubnayo ku mid yihiin gudoomiyaga guddiga dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya senator abdi xasana awaadle ee qeybdiid iyo weliba xubno kaleda welibana garoonka diyaaradaha dhuusmareeba ka dhawaayay madaxweyne ku-geenka ee galmudug iyo weliba xubno kala ujeedka wafdiga geegosoonseed ee magaalada dhuusmareeb iyo weliba laga sheegay inti meelasayte laka qabudo doona sharlankhadloba oo la diwaayigelinta reedin fayrowka dastuurka sakorlanka qaada meelasayte iyo weliba bulshadaas iyo meeliyonka fayran dastuurka aragtida iyo kubeeldan arrimo reedin haliisyowka ee dastuurka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda soomaaliya ee weliba yahureydii shirarkan oo kale ku saabsan ah dhiniga oo laadi waayo gelinta reedion firawka ee dastuurka ee ka qabatay harumo maamul goboleedyada ee dalka dhinaga kalena dhugunsidayaala cabdulaahi osoble ayaa weliba isu sheegay
madiinadii hore hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble iyo nasiib daro ka tilmaamay in xilligun deegaano ku tirsan gobolka gado iyo ku dagaalamaan ciidamo ku tirsan dowladda iyo haan jubbaland iyo dhibaatooyin ku dhaladay cali cabdulaahi cosoble oo la hadalaayay warbaahintiyaa sheegay inay walaayay kudhihii gobolka gada iyo eyin reetandyow islamarkaasayna xilligun yahayti ini walwalbo wadahadal laka dhammaay balse dagaalanku bedelna meebaa waa laku weydiiyey ciddii qaadase mas-uuliyadda khasaaro deeri dadka iritiyo laka dagaalamay meebana isu sheegay in dowladda soomaaliya iyo taanka horeyta leto maamulka jubbalandna dhinishe kunkuma qonayna is-oona baaq ondiri lamada dhine iniyoo xaldiran magaalada balaad xaawe ee gobolka gedo meebaa isu dagaalka dhammaray ciidamo ku tirsan hayn dowladda iyo maamulka jubbaland meebana dagaalkaasi isu sababay in ciidanka jubbaland laku saaro fariisamo iyo kurogeen taagan inaad noqoto ayaa loo baahan yahay xaqiiqda waxa waaye anigu ma rabo inaan cidna xukumiyo hata oo waxau ahaa dowladda federaalka ahaydna eedeeyo dhinaca kale jubbalandna ayagana waxuu ahaa de khaladaadkooda iyo arrimaha inaan toos u dhex galo ma rabo laakiin waxa weeye labada dhinacba labada mas-uul dee labadaba xil ayaa sar
dekada magaalada berbere ee somalilan iyo weliba la kiiraya doonasiya wedi howlo fara badan waana laha kunagii dhiniga wadanka seyta imaaraadka arabta oo markii horena meelaseyta laku dhoofi doonta seyta weliba iyo dhammaadkii bilan aan dhaafniya febraayo degada magaalada berbere le ku qaadaya afar kun iyo weliba li boqol oo neefa iyo berbere weliba laha kanagaysa kun oo neefa oo iringi meelo iyo kun iyo weliba shan boqol oo neefna iyo nkadhaha amuudan doonta iyo ka hirnaytay dhiniga aqbalowka dhiniga imaaraadka weli imaaraadka arabto masheegna sababtay rasmiga iyo kudambeyti didondasayte iyo wedi hoolo oo fara badan ee lukudhoofi degada magaalada sayti iyo berbere reedlaankanaga walibana sheegday intii hoologa sayti iyo hayan hanohamari tijaabo caafimaad wararka dhinaga madabanaan ee ha ku baxaya weliba ayo sheegahana intiya sababtay imaaraadka arabta mas-uuriyadda laankanagii doondasayd ee degada berbere dhiniga holola ku qaadi inigeeda ata intiya lisiya dhiniga walibani arrintaa saydiya walla iyo edian ku muujidaya ama yaa edian abuurtay dhiniga ganacsatadii iyo lahayd hoologaa sayti aabaxaatoo mujarta dhiniga walwareha kubay hukuumadda somalilan oo laha ku saari hoolo redlankanaga degada berbera welibana doonta sayti hatiya bilowtaya intiya dejida hoologaa sayti saaranaaye weliba maalintii saddexaad hirina dhiniga walbarashadii magaalada berbere dalkaasiti ee kenya hanase oya saameyn bileerniya kowalati dagaalkii macalinka hormeela sayti ka dhehaya magaalooyinka beletow iyo weliba mandheera ka dhexmaray ciidanka dowladda iyo weliba ahaan jubbalana waalidiinta ka nool magaalada mandheeriya weliba yoyo id iyon ku hadlan arrintaa sayti maadaama muddo sadde maalmood ee iyo hiranyin dhiniga goobo walbarashada oo iyaalshona yoonseena siyaasiyiinta iyo weliba olgorodka dhiniga mandheera ayoo la hadli warbaahinta weliba sheegana intihiisadan dhehayta ciidamada dowladda iyo weliba ahaan wasiirka amniga ee jubbaland ee khadkamila sayti ka dhexeeya ciidamada dowladda iyo weliba ahaan dhiniga wasiirka dhiniga sayti ee jubbaland dagaalka dhexmaray magaalada mandheera dowladda kenya weliba ayaan kabaagdayintiya walwalba lagu qabada meelasayd isbeddelka dhiniga amniga eh ooyo ka eedanta dhiniga magaalada mandheere islamarkaasaytina ciidamada iyo wadda wasiirka cabdirashiid janaan lagu saara dhiniga guda magaalada mandheera inta badan bu iskuullada kiyaala magaalada mandheere iyo weliba iyo shiranyana welibana weliya jirta obsiya ka eedanta intii mar kale hodoodo meelasaydka dagaala ciidamada dowladda iyo weliba ahaan jubbaland xilligan milasayti dagaala milasilog obsgaunto mar kale dameelo dagaalku qaraha akhyaaray surankiisin warka ku dhugunsida haytaan weliba waa warbaahinta warsan ee haruntiya beledka tanbaydhaba iiraan iyo weliba ayaa habsiga ayaa kusii dhiidaya kumanaan oo maxaabiis ah iiraan iyo weliba ayaa siku meelagaara dhiniga habsiga ayaan kusii dhiidaya warku badana konton iyo afar kun oo qof oo maxaabiisa oo silonkukarseeda dhiniga aabuqa corona meelasayti longushakiisanyiintiisu dalalkaasaydi eedanka sii faafa koo ku mid ah mas-uuliyiinta ku tirsan ee dhiniga garsooraga iiraan iyo weliba iswarbaahinta waryaalka dhiniga saydi uusan sheegay inta lisii laku sii dhaya habsiga kureeda marki meelasayta laka xaqiiji intiyoon qabna dhiniga cudurka coronavirusa cudurka coronavirusa iyo weliba us eedanka faafayo gudo iiraana dalkaasaytii oo yoon amuudan toddobaatan toddoba qofa muddo lama toddobaad gudaantiya e talaadadii wasiirka caafimaadka iiraan iyo weliba usu sheegay intii tirada dadkaasaytii la xaqiijiya usoo kordhii dhiniga coronavirus ee koryaanqaadi war ku badan boqolkiiba konton hatana iyo ka dhiyan gudo iiraana lama kun saddex boqol soddon iyo li qofa inkastoo weli lan rumaysanayna inta arrintaasidi iyo koryaan sii kati warkii doornama dhugun sudayaala hidhigweysin kula soo ateen warbaahinta warsan ee baydhabana surunkun iyo ninka dhunye warkano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaha sansaare waana sinasosiyay dhiniga sanaado salaadiyahaye ammaanallah